masjidka ibnu cabaas ee xaafada dalxiiska ee magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta salaada ciidda ay ku tukadeen boqolaal qof oo shacab ah iyo mas-uuliyiin iskugu jira qaar ka mid ah dadka salaada ku tukaday masjidka ibnu cabaas oo idaacadda waamo la hadlay ayaa waxay ka warbixiyeen waxyaabaha ciidan ay kaga duwan tahay ciidihii hore waxayna salaan iyo hambalyo munaasabadda ciidda la wadaageen eheladooda iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed waxaa la dhahaa maxamed hayi cilmoge waxaan ku tukanayaa maxaa la dhahay dalxiiska gaar ahaan masjidul maxaa la dhahay ibnu cabaas maanta dee waa maalinta yowmalfarax waaye sidaa daraaddeed baan micnaha inaan nila wadaaga aan jeclahay wallaahi oo farxaddan waa farxad weyn sidaan arkaya dadka bulshada soomaaliyedna dee si fiican bay u wada ciidayaan dee farxaddeena waay maanta waxaan kusoo koobi kara farxadda ma jirto aad oo weyn haddee maaratahay dee waxaad arkaysaa dhaqdhaqaaqii maaratahay siday jabigu u socdo farxaddeena tu aan soo koobi karna maaha waa tu saa'id ah بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحال لها محمد حرد قارنة وحانا كعيدة يا هذا الحين خاصة مسجد العباس الحمد لله هذا عيد فرحة هذا لمسه كوبي كرو عارف يا هذا ما أنت يوم العيد بنوتها مش المسان كنا على هذا عيد أنا عيدها كانوا ينود ونين الحمد لله ما شاء الله وحن كو قيمة لما كسا وحن فرحة هذا أفتح عيدا عند عيد سوينا عيد عرف مركز لو عيدا وعيد عيد عيدين وينود وايو ما شاء الله ee cabdinuur adigii shaqaalaha waa mareedi waxaad leeyahay ciid wanaagsan aniga magacii waa iid laadan maxamed ee dhegeystayaashii bahadii halkan iga taqaano waa salaama ee maamulka idaacadda xaqiiqatan maanta si wanaagsan aan u ciidnay ciid wanaagsan aan leenahay dadka dhammaanna maqlaayo anihan waxaan si gaar ugu tukada masaajidka ibnu cabaas ee xaafadda dalxiiska ee magaalada kismaayo marka waxaan leenahay ciid wanaagsan dhammaan dadka meelaha kala duwan ku ciida radio waamana dadka naga dhegeysana waxaan leeyahay ciid wanaagsan bal ciidan ciid